waa mahadsantihiin dhammaantiin bahda warbaahinta qaranka soomaaliyeed iyo shaqaaleedaba wafdigii hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka soomaaliya mudane yuusuf garaad oo ilaa afar xubnood ah ayaa maalintii shalay ahayd ayaa nimid dalka hindiya waxaana u nimid waxaa ugu horeeya in dowladda hindiya aan ay kala saxiixano heshiis muddo laba sanaa laga soo shaqaynayay oo ah in aan maxaabiista xukuman isu celino oo labada wadan ay waxaan heshiiska lagu yihahdo luuqada qalaad prisoner transfer agreement inaan labada wadan kala saxiixdaan taasoo macnaheedu uu yahay in maxaabiista soomaaliyeed ee ku xiran dalkan hindiya eena maxkamadahooda xukumeen ay xukunkooda ku qaadan karaan wadankoodii hooyo ee soomaaliya kuwa hindida ah oo maxkamadaha soomaaliya ay xukumaanna iyaguna ay xukunkooda ku qaadan karaan wadankooda hindiya oo labada wadan ay soo celin karaan heshiiskaasna maanta waxaa wada saxiixday labada wasiir arrimo dibadeed wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka iyo wasiirka muxuu ahaay sheek arrimaha dibadda ee dalka hindiya ayaa kala saxiixday waana si wanaagsan been u dhacday munaasabadaas arrimahaas keliyana ma ahayn arrimo kala fara badanna waa u nimid maantana waa laga wada hadlay
waa taha mudane xeer ilaaliye waxaa sidoo kale la sheegayaa marka laga soo tagay heshiiska labada wasiir ay kala sixideen in maxaabiistan kahor intaan lagu soo wareejin dowladda soomaaliya maxkamad lasoo taagayo marka arrintaa maxaa ka jira
maxkamadani way socotay muddadanba dowladda soomaaliyeedna maxaabiistan aad bay ugu walwalaysay muddo dheerba qareeno difaaca ayay dowladda u qabatay roseskii maxkamaduna wuu dhammaaday oo maxkamad socotay bay ahayd keliya waxaa dhiman xukunka ku dhawaaqidda xukunka kaas oo shan iyo tobankii qof ugu horeeyey maalinta beri ah xukunkooda lagu dhawaaqi doono kadibna inta kalena ilaa labada usbuuc oo soo socda maadaama ay maxaabiis badan yihiin boqol iyo sideed iyo toban qof gaaraya maalmaha soo socda iyo usbuuca soo socda si isdaba jooga inay xukumadooda usoo baxaan waxaan rajeyneynaa shan iyo tobanka maalmood ee soo socota in dhammaan maxaabiistaasi ay xukun helaan waa taha markii maxkamaddu ay xukunto ama xukunadooda ay helaan kadib ayaa lagu soo wareejinayaa dowladda soomaaliya miya maxaabiista
ha xukunku markuu dhaco heshiisku wuxuu khuseeyaa oo keliya qof xukuman qofku intaan la xukumin ma khuseeyo markii la xukumaa maxkamad xukunto haddii ay dowladda soomaaliyeed iyo qofkaba ay isla gartaan in wadankiisi lagu celiyo markaa way u furan tahay dowladda soomaaliyeed inay maxaabiistaas qaado ay la wareegto marka waa in laakiin uu xukun ku dhacaa marka hore heshiiskani waa heshiis saameynaya ma aha maxaabiistan keliya hadda xiran laakiin waa heshiis caam ah burcadabeedka keliya khaas uma aha waa runtii heshiisaan muddo aada looga fikirayay waa heshiis caam ah oo khuseynaya dhammaan maxaabiis kasta oo hadda kadib imaan doonta xataa in lagu dhaqo heshiiskan
laakiin mudane xeer ilaali waxaa jirta soo maaha maxaabiis kale oo aanan ka mid ahayn maxaabiista hadda xukun sugayaasha ah ama maxkamadayntoodu ay socoto
inta aan ognahay ilaa hadda maxaabiis kale oo oo xabsiyada ku jirta hindiya nalaguma wargelin laakiin haddii ay soo baxaan waa waa insha allah wuu saameynaya xukunkani ma aha oo keliya kuwa burcadabeedka loo haysto laakiin waa maxbuus kasta oo xukun uu ku dhacay oo soomaaliya u dhashay dhalashadiisu ay tahay oo dalka hindiya ku xiran ayuu saameynayaa heshiiskani
waa tahay marka laga soo tago maxaabiistan hadda ku xiran dalka hindiya oo maanta heshiiskan dowladda hindiya aad kala gaarteen horeyna waxaa jirta in maxaabiis dowladda soomaaliyeed ku guuleysatay inay kala soo wareegto dowladda etoobiya kadib markii labada dowladood ay isku afgarteen laakiin haddana dadka soomaaliyeed waxay sugayaan jawaabta ku aadan maxaabiista kale ee soomaaliyeed ee ku xiran qaar kale oo ka mid a dalalka caalamka marka arrimahaas maxaa kala socota halkaysa wax marayaan bal faahfaahin naga sii dembiyana waa gelayaan khaladaadna waa gelayaan wadamadaha ay u kala firxadeen oo dhan ayaa xabsiyadiisa laga yaabaa inaad ka wada heshid dad soomaaliyeed oo ama dhalashada wadankaas haysta ama wadan kaleba marka runtii waa hawl u baahan wakti aada u fara badan in laga shaqeeyo wakti badanna la geliyo laakiin markaan kusoo koobo inta burcadbadeedka u xiran ee la oran karo burcadbadeed iyo badaha soomaaliya laga qabtay waa kun iyo dhowr boqol kun iyo laba boqol iyo ka badan dad gaaraya ayaa waxay ku kala xiran yihiin ilaa iyo shan iyo labaatan waddan oo caalamka ah kuwaasna runtii wax badanna waa laga qabtay oo dad badan waa laga keenay laakiin in badanna waa ku maqan yihiin dowladuna waxay wadaa dadaal aada u fara badan runtii wadamo badan bay ku kala xiran yihiin baxrayn bay qaar ku xiran yihiin amin cumaan bay ku xiran yihiin imaaraad bay ku xiran yihiin iiraan bay ku xiran yihiin spain bay ku xiran yihiin seychelles bay qaar kusii xiran yihiin kenya ku xiran yihiin meelo badan oo caalamka ayay ku kala xiran yihiin marka waxay u baahan tahay runtii dadaal dheer iyo juhdi badan oo la geliyo sida kuwaanba iyo kuwii ka horreeyeyba looga soo daayay ama loo soo wareejiyo wadankooda lagu keenayba dowladuna iyo hay-adaha uxilsaaranna runtii dadaal aada iyo aada u fara badan bay arrintaas ka wadaan waana runtii shacabkuna maaragtay iyaguna waxaanu sheegaynaa in xukuumadooda iyo dowladooda ay arrintaas ay aada iyo aad dadaalka iyo keli karta ay kiilayso kuna mashquulsan tahay ugu dambeyntii marka wax kaa weydiiyo arrinta seychelles dhowaan waxaa jiray wasiiru dowlaha arrimaha dibadda seychelles oo muqdisho soo gaaray ra-iisul wasaaraha soomaaliyana mas-uuliyiin ka tirsan dowladda seychelles waxay ku kulmeen dalka etoobiya mar adis aawa oo joogay ra-iisul wasaaruhu marka arrimahaas maxaabiista ku xiran seychelles markii si gaar aan uga hadalno halkay marayaan horta maxaabiista seychelles maxaabiis badan bay ahaan jireen runtii boqol iyo ilaa iyo ka badan bay mar ahaayeen bifadlilaahi qaarkoodna waa lasoo wareejiyey oo xabsiyada garowga iyo hargeysa iyo ku xiran yihiin oo loosoo wareejiyey qaarkoodna siyaabo kala duwan ayay xabsigii uga soo baxeen oo xor ayagoo ahbay hadda waddankoodii aan kusoo celinay waxa keliya oo ku haray waa shan iyo toban qof shan iyo tobankaa qofna runtii dadaal badan baa la wadaa waxay ku xiran tahay shan iyo tobankaa qof soo wareejintoodu runtii waan isku daynay dadaal badanna waan ka sameynay laakiin waxay u baahan tahay sharciga burcadbadeednimada ee in soomaaliya ay dembi u aqoonsato oo sharcigaas oo baarlamankeedu ansixiyo markaa kadib aad labada wadanba macnaha oo maxaabiista noocaasi isu celinaysaa waa in ay labadoodaba ay dembi u aqoonsan yihiin sharciga burcadbadeedka sidaas ayaa ku qoran heshiiska ee dowladda seychelles ay la gashay dowladda soomaaliyeed adigu xukuumaddii kumeel gaarka ee waktigeedii marka wuxuu u baahan yahay in sharcigaas baarlamanka laga ansixiyo marka ugu horeysa oo sharcigaas baarlamanka laga ansixiyo dadkaas marka waan la soo wareegi karnaa waddankeena waa keeni karnaa waanu kusoo wareejin karnaa maxaa yeele heshiiskii la wadagalay baa sidaas ahaa ayagana waxaan u sheegaynaa in arrintaasi xukuumadda iyo baarlamankuba ay u guda jiraan wakti dhowna sharcigaas la baaskaraynayo kadibna markaa waddankooda loo soo celinayo inay niyadda ay qabuursadaan aashoodana lagu jiro kuwa horeba sidii loo keenay si lamida loo keeni doono lagana jiifan doono insha allahu tacaala laakiin waxay ku xiran tahay oo muhiimadda ay tahay in sharcigii burcadbadeedka